Isku duwaha Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Hirshabelle ee gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Cabdulaahi Maxamed ayaa warbaahinta u sheegay inay dhiseen guddi loogu talagalay inay ka shaqeeyaan wacyigelinta bulshada xilliyada khataraha ay jiraan, kuwaasoo loo sameeyay deegaanada Bacaad, Lebow iyo Lugbari oo dhanka waqooyi ka xiga magaalada Beledweyne. Guddiyadan oo isugu jira waxgarad iyo dhalinyaro ayaa loo qabtay tababaro ku saabsan sida looga wacyigeliyo bulshada khataraha halka qaar ka mid ah suxufiyiinta magaalada Beledweyne loo qabtay tababaro ku saabsan sheekooyinka ku saabsan daadadka iyo abaaraha. Isku duwaha Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Hirshabelle ee gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Cabdulaahi Maxamed ayaa ka warbixiyay tababaradan iyo ahmiyadda ay u leeyihiin bulshada.
wasaaradda hadda waxaan ku magacaabanahay waqti ku dhow toban bilood runtii wasaaradda markaan imaanayay booskan wuxuu banaanaa waqti aada u badan marka waxaan isku daynay inaan marka hore aan soo celino wada shaqeynta nagala dhexeysay stakeholderada kala duwan dowladda dhexdeeda wada shaqeyntii iyo isku xirta arrimaha dowladda dhexdeeda ee heer gobol iyo heer degmo iyo in- intaas waa soo xoojinay Een, sidoo kaleeto waxaa inoo qabsoomay waxaan tababarnay bulshada qeybaheeda kala duwan haddii ay ahaan lahaayeen ururada dhalinyarada ururada haweenka Een, sidoo kaleeto waxaan tababar tayo sare la-aan ku siinay xarunta u-n-ka saxaafadda ka howlgasho magaalada beledweyne iyadoo markaas lagu training gareeyey qaabkii ay markaas musiibooyinka ka hor iyo kadib iyo inta lagu guda jiro xaaladaha markaas emergency-ga ay usoo report garay lahaayeen sidoo kaleeto waxaan een, dhisnay guddiyo ka shaqeeyo ka hortagga een, maarintii musiibooyinka ee heer de- heer tuulo village disaster committee iyadoo markaas oo kor loo qaadayo tayada markaas xogta ee markaas laga helayo tuulooyinka guddiyadaas aan mar dhow aan ku wareeji doono qalabyo loogu talagalay markaas in ay sheegaan in dadka sidii loogu sii barakaci lahaay iyo waxyaabahaas oo dhan Een, mashruucaasna waxaan ka wadnay saddex tuulo waxaana naga caawineysay oo nala waday w f p tuulooyinka bacaad lebo iyo lugbar ayaan ka wadnay sidoo kaleeto waxaa jiray een, guddiyada dhalinyaradoo kaleeto inaan tababaraan u qabanay een, bulshada qeybaheeda kala duwan inaan tababaro u qabanay ayadoo markaas laga duulayo xaaladaha khataraha ee mar walba ee jiri karo oo markaas maadaama gobolka hiiraan uu yahay meelaha ugu badan ee inta badan ay ka dhacaan khataraha haddii ay ahaan lahayd abaaro iyo haddii ay ahaan lahayd fatahaado iyo haddii ay ahaan lahayd colaadaba intaba marka een, awooddeeda inta aan joogo wasaaradda waxaan isku daynay inaan marka hore aan dhisno een, kalsoonida hay-adaha kalsoonida bulshada markaas loo adeegayo een, iyo weliba annagoo sii horumarinay een, digniinaha hordhaca ah ee early warning systemka si markaas dadka ay u helaan intii aysan biyaha soo bixin ama khataraha aysan u dhicin xog hordhaca